iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddoba iyo tobanaad ee matayos ciise muuqiisu waa isbeddelay lix maalmood dabadeed ciise wuxuu waday butros iyo yacquub iyo walaalkiis yooxanaa oo wuxuu keligood geeyey buur dheer hortoodana ayuu ku beddelmay wejigiisuna sida qorraxda oo kale ayuu u dhalaalay dharkiisuna sida nuurka oo kale ayuu u caddaaday oo bal eeg waxaa iyaga u muuqday muuse iyo eliyaas oo la hadlaya isaga markaasaa butros u jawaabay oo wuxuu ciise ku yidhi sayidow waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno haddaad doonayso saddex waab ayaan halkan ka dhisayaa mid adaan kuu dhisayaa midna muuse midna eliyaas intuu weli hadlayey daruur dhalaalaysa ayaa hadhaysay oo cod baa daruurtii ka soo baxay oo yidhi kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay maqla isaga xertiina goortay maqleen ayay wejigooda u dhaceen aad bayna u baqeen markaasaa ciise u yimid oo taabtay oo ku yidhi kaca hana baqina goortay indhahooda kor u qaadeen cidna ma ay arkin ciise keliya maahee markay buurta ka soo degayeen ciise ayaa amray oo wuxuu ku yidhi ninnaha u sheegina wixii aad aragteen intaannu wiilka aadanuhu kuwii dhintay ka soo sara kicin xertiisii waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaba culimmadu maxay u yidhaahdaan eliyaas waa inuu horta yimaado markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waa run eliyaas waa imaanayaa oo wax walba ayuu soo celin doonaa laakiin waxaan idinku leeyahay eliyaas horuw u yimid wayna garan waayeen laakiin wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen isaga sidaas oo kalena wiilka aadanuhu xanuun buu ku heli doonaa iyaga markaasaa xertiisii garatay inuu kala hadlay yooxanaa baabtiisaha wiilkii jinnigii qabay waa la bogsiiyey goortay dadkii badnaa u yimaadeen ayaa nin u yimid isaga oo intuu u jilba joogsaday ayuu ku yidhi sayidow wiilkayga u naxariiso waayo suuxdin buu qabaa oo aad buu u xanuunsadaa oo marar badan wuxuu ku dhacaa dabka marar badanna biyo oo waxaan u keenay xertaada wayna bogsii kari waayeen ciise wuxuu u jawaabay oo ku yidhi qarniyahow rumaysadka daranu oo madaxa adagu ilaa goormaan idinla jiri doonaa oo ilaa goormaan idin dulqaadan doonaa halkan igu keena isaga markaasaa ciise canaantay oo jinnigii waa ka baxay saacaddaasna wiilkii waa bogsaday markaasaa xertii ayaa keli ahaan ciise ugu timid oo ku tidhi annagu maxaannu u saari kari weynay wuxuu ku yidhi waa rumaysad yaraantiinna aawadeed runtii waxaan idinku leeyahay haddaad leedihiin rumaysad inin qarda la eg waxaad buurtan ku odhan doontaan halkan ka dhaqaaq oo halkaas tag wayna dhaqaaqi doontaa oo waxba ma kari waayi doontaan laakiin caynkan waxba kuma soo baxo tukasho iyo soon maahee ciise baa mar labaad dhimashadiisa sii sheegay intay galiiley ku warwareegayeen ciise ayaa ku yidhi wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacan gelin doonaa wayna dili doonaan maalinta saddexaadna waa la sara kicin doonaa markaasay aad u calool xumaadeen ciise baa canshuurtii macbudka bixiyey goortay kafaarnu'um yimaadeen waxaa butros u yimid kuwii labada daragma qaadi jiray oo waxay ku yidhaahdeen macallinkiinnu labadii daragmo oo canshuurta ahayd soo ma bixiyo wuxuu yidhi haa wuu bixiyaa oo goortuu guriga galay ciise ayaa hadal hormariyey oo ku yidhi maxay kula tahay simonow boqorrada dhulka yay ka qaadaan canshuurta iyo baadda wiilashooda ama shisheeyaha goortuu yidhi shisheeyaha ciise ayaa ku yidhi haddaba wiilashu waa ka reeban yihiin laakiin si aanaan u xumayn iyaga badda tag oo jilaab ku tuur oo kalluunka kolka hore soo baxa soo qaad oo goortaad afkiisa furtid waxaad ka heli doontaa istater kaas qaad oo inooga bixi aniga iyo adigaba